iskuulka hoose dhexe iyo sare salaaxudiin ee magaalada baydhabo waxa uu ka mid yahay kuwa ugu faca weyn ee magaalada baydhabo waxaana dhigta arday tiro badan kuwaasi oo sanadkan bartamihiisa geli doona imtixaanka dugsiga sare oo qaadi doonto wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah ardaydan oo markaasi warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in ay aada ugu faraxsan yihiin inay u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga ah waxaanay sidoo kale sheegeen inay dadaal ay markaasi ku doonayaan in natiijo fiican ay ku keenaan bismillaah magacay mee baleerey raxme ibraahim maxamed waliba kumadda ardayda dhikadaas iskoolka salaaxudiin gaar ahaan fasalka foomfoor iyadanaan ka faraxsanantiana geeka hasuru moortiin teeda kale mayba eed farxadiinkee antiana kumad naqda ardayda geek sanadkun ku qalin jibihayt iskoolka salaaxudiin haddian walbarashaday ku hadalon waliba malay heerkanka sarayd geega baydhabo iskoolka salaaxudiin intu ku roogi walibana rajeeyay guuloon ka saray intuun ku deern insha allah danka fayl ardaydan la dhaqman in la dhaqmaan walaaqabada iyo ku aragnay kulkulun in haddi ma jarta insha allah siisii ku faylan rajeeyaan mibilareed siina cumar ciidanka dhowo mayba ku mid ah ardayda dhigdaas salaaxudiin gaar ahaan fasalka foomfoor inshaalla faylanta meelinka saraytiyo anina eedanka faraxsana maadaama aan ku mid ahaa salaaxudiin ardaydii maya caqabad ma aragna maasha allah laakiin mayba qof walba yani fikir shay ew haddaad daraadan walwalba deeraas farxada dameema alxamdulilah dadaal badan mayba hadeernay meelinka dambeyti inkastoo walbarshadan dhammaadana teeda kale mayba insha allah mayba rajeeyana ee intuunu kaalmo hore galna salaaxudiin oo yani faqr shay unaqana
magacayga waxaa lalaa cabaas maxamed cabdi waxaan dhigtaa iskuulka salaaxudiin waxaa galaaska fomtri waxaan waxaan haysanaa waxbarasho tayaysan macalimiinta haysan sidaas laajiligeed waxaa ii sheegay waxbarashada heerka ugu sarreeyey fonfor ayaa u dhownahay nisfu caam ayaa ku jirna xilligii oo waxaa ku jirnaa waxbarashada dhallinyara nahay waxbarasho inaan ka faa'iidaysano ayaan rajeynaya wallaahi hadda caqabado badan oo la kulma ma jiro laakiinse macalimiin tayaysan oo waxaa haysanaa waxna barto annagana waxaan nahay ardaydii ka faa'iidaysan lahayd waxaana u hoggaansannahay in aan ka faa'iidaysano si aad iyo aad ayaa uga faa'iidaysanayna insha allah aduu ilaahay